deegaanka howlaha ciidanka biliiska taliyaha ku-xigeenka qaybta badiga taliyaha saldhigga gacanlibaax iyo ku-xigeenkiisa taliyaha macali haaruun saaka saacaddu markay lixdii markii howlgalaha ciidanka biliisku ka sameeyeen ay ka galeen eryada meel u dhow halleeya waxaa dhacday niman budhcad ah oo u galay waddada niman tahriib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumara laba ninna ay ku dhaawaceen oo oromadii ah dhammaan ciidanku sidii uga howlgalay oo ahayd aad u sarraysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyn ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana ku soo dhigeen kadib nimankii gacankudhiiglaha guri bay galeen qorigii iyo iyobisoodda ay dhigeen ciidanku wuu ka dabagalay isagu uu ka dhacay dusha sare ayuu maray ruufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirta gurigaa gurigaa hubka la dhigay waxaa loogu tegey khamri tiradiisu ay dhan tahay siddeed boqol lixdan iyo kow litir wallaahi yaa hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay sidoo kale saddexdan nin eedaysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacandhiglu geystay dilka waxay ahaa way sakhraantanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen kadibna gurigan aanu ku qabanay sideediyo boqol iyo lixdan iyo kowda litir ee khamriga ah ayay soo galeen uu soo galay oo hubka uu dhigtay waana halka uu jaranjarada sare ka fuulay ee uu ka dhacay sidaa darteed waxaan kuu sheegaya khamriga meesha yaalla iyo iyagoo sakhraansan iyo khamrigaanu ku qabannay labadii baabuur ee lagu galay faldambiyeedkaah ee nimanka budhcadee jidgoynta gaadhigay wateen gacantaa lagu dhigay gaadhigii oromada siday ee taariibta wadeyna sida gacantaa lagu dhigay labadii baabuurba waxay yaaleen saldhigga gacanlibaax ayay ku xeraysan yihiin baaristiina waa socotaa waxaa weeyaan ciidanka waxaan u diraya hambalyo iyo salaan wanaagsan waxaan leeyahay guulaysta halkaasaynu ka wadaynaa qarannimada iyo dowladnimadaynu ilaashanana wax kastaoo dalka lid ku ah oo aynu laynoo sheego ama aynu dareenno waa qabanaynaa